waxaan rabaa inaan aada ugu dardaarno war qof kasta oo dan leho oo siyaasad dan ka leho waxa koobaadeed qaadataa ha noqoto ummaddaa wada jirkeeda wada socodkeeda isku duubnideeda amnigeeda iyo isku xidhnaanteeda waxa dani kuuguma jirto kala qaybinteeda kala tageeda isku dirkeeda dagaalkeeda qofna wax dan uguma jirto intaa aan ka wada shaqayno oo qof kastoo inaga mid ha u naxo gabdhaha guryaha jooga odayaasha kuwa naafadaa kuwa macawiqiinta ee lugahale iyo kuwa indhahale iyo kuwa intuu ka naxo qof waliba ha noqoto waxa uu ka fakeraya wuxuu u danaynayaa bulshadaasi meesha ay maanta joogto maxaad ku soo kordhin kartaa wax adiga dhiboo kaa yimidse muxuu geysan karaa inaadan arrintaa aadan isku dayin oo aad ka shaqaysa middaas dowladda soomaaliya waxaan leeyahay mas-uuliyad baa idinka saaran shalay baa la dhisay meel baa la gaadhay waxbaa horey loo socdaa in dib loo noqdo oo la isla guriyo oo waxaan jirin laga shaqeeyo oo anaa idhin la yidhaahdana macno badan ma samaynayso waxaan leeyahay ha qaateen taariikh baa qoraysa qof waliba mas-uuliyadda u leeyahayo dadkaa waxaa ka dhexeeya ha laga wada shaqeeyo oo dowladduna ummadda waxa ay masiirkeeda kaga tashanayso roolka ay ku leedahay waa loo ogolaya intay u ogolaato dadku aayaheeda ha ka tashadeenoo waxa iyaga hor yaalla ay ka shaqaynayaan ay qabanayaan ha la ogaadeenoo ha lagala shaqeeyo laakiin yaan la odhan anaa sidan raba sidan haddaan la yeelin sidanaan yeelayaa iyo inay gubataa ka fiican intay wax nabad ka noqon lahaayeen waxaan odhan lahaa markaa mujtamaca ha lagala shaqeeyo waxa dantoodu ay tahay gobolkani waa gobol soomaali ay kaga kooban tahay oo soomaali ay wada degan tahay ma noqon karta meel qof walba fikrigiisa iyo caqliyadiisa suuq keeno iyo waxa isaga dantiisu ay tahay lagu maamuli karaya waa mid dadkaa waxa ka dhexeeya lagu maamuli karayo